Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa door muhiim ah ka qaata horumarinta iyo dib u dhiska dalka, iyaga oo marba marka ka dambeysa ka soo dhex muuqanayo siyaasadda, ganacsiga, waxbarashada, iyo sidoo kale goobaha shaqada, taasi oo ka dhigaysa guul weyn oo ay haweenka Soomaaliyeed gaareen. Qaar ka mid ah haweenka ku nool degmada Kismaayo ayaa ka hadlay doorka ay ku leeyihiin bulshada iyo sida ay uga qayb qaateen dib u dhiska waddanka, haddana ay diyaar ugu yihiin waxaa lasoo saaraa waxqabadkii haweenka waxaan qabanay ilaa dagaaladii ee iska dhacaya soomaaliya wadanka soomaaliya lagu xoreynayay ee gaalada lala gelaayay waxaa gelayay gabdhihii bay ahaayeen waxaa shaqada qabanaya gabdhay ahaayeen waxaa xornimada raadinaya gabdhay ahaayeen yani hadda wixii hore aan ku jirna hadda meel fiican baan maraynaa waxbarashada meel fiican bay maraysaa xarimooyin badan baa la sameeya haweenka ay leeyihiin hay-ado badan baa nala shaqeeya oo hadda haweenka arrimaha haweenka ka shaqeeya wasaaradda haweenka oo u istaagtay waxqabadkii wasaaradda haweenka jubbaland oo u istaagtay waxqabadkii haweenka inay sax ugu qaban lahayd sababtoo dumarka soomaaliyeed waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed waa dadkii u soo halgamay oo waddankan kor u soo qaaday xilliga burburka lagu jiray bismillaah awalan waa maadsanta marka hore marka labaad maadaama hooyooyin aan nahay lafdhabarta bulshadana aan nahay dhanka kaleeto maxaa la dhihi karaa maxaa la dhihi jiray horumaraha dumarka hadda ay gaareen gaar ahaan jubbaland ama kismaayo aan dhihi karno waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda oo kale inay door muhiim ka qaateen doorarka hore markii loo fiiriyo ganacsiga oo kaleeto inay door muhiim awalna ku lahaayeen haddana kusii leeyihiin arrimaha horumarinta oo kaleeto bulshada sida farshaxanka iyo mataqaanaa howlaha kaleeto horumarin amniga waxyaaba badan inay ka qayb qaataan dumarka